بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد ابن عبد الله صلوات الله وأزكى تسليماته عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين وعلى التابعين من بعدهم في الإيمان إلى يوم الدين waxaa noo bilaabanayaa axbaabii darsigeennii aan qaada jirnay ee ahaa kitaabkeennii adduraru albahiya fii maa yalzamu almukallafa min alculuumi asharciya darsigiisii konton iyo sideedaad ayaanu qaadanaynaa insha allah waxaa noo harsaneed horta waxaa noo soo dhammaaday waa xajkii iyo cumradii acmaashoodii waxaa noogu xigi doonaa oo darsigeennu ka hadli doonaa muhimmatun iyo khaatimatun laba masala bis baaba noo hartaba arrin muhiima iyo dhammaystirka kitaabka arrinta muhimmada ah waxa weeye yusannu muta'kidan ziyaaratu qabri sayidina rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam mar haddii aada xajido ama aada cumraysato nabi moxamed ha goyn sala allahu calayhi wasalam oyaan bidcada ku khaldin ee nabiga soo siyaaro rag iyo dumarba marka siyaarada rasuulka ayay muhimadaasu ka hadli doontaa siyaarada faa'iidooyinka laga gaaro iyo nabiga aadaabta loo siyaarto ayaan wax yar darsigaas ku qaada doonaa haadihi midaani muhimmatun waa arrin aad u muhiim ah oo qofka in uu ka faa'iidaysta ay tahay arrin aad u faa'iido weyn weeyaan muhima waxyaabaha kutubaha masaa-ishooda lasoo qaato ay ka mid tahay oo markay rabaan maaragtay masaa-isha qaar ay ay macnaha waxa weeye qaybaha ay tacbiiraadka ay ka cabiraan bay ka mid tahay waxaa la sunneeyaa buu leeyahay sheekhu nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ziyaarta la siyaarto sala allahu calayhi wasalam waa arrin muhiima baa lagu tilmaamay oo qofka muhiim u ah weeyaan haadihi midaani muhimmatun yusannu waxaa la sunneeyaa muta'kidan yacnii sunna muta'kida muta'kidan xaaluu yahay manduubkaasi mid adag siyaaratu qabri sayidinaa sayidkeenna qabrigiisa siyaaradiisaa la sunneeya sayidkayba nabiga u diidan yihiin calayhi salaatu wasalaam rasuulillaahi siyaaratu qabri sayidinaa rasuulillaahi ahaa waa rasuulka ilaahay sala allahu allahu naxariisto calayhi nabiga wa aalihi aaladiisana allah u naxariiste wasalama allaha nabadgeliyey yaa loo sunneeyaa ziyaarta ma ziyaartu waxay sunno u tahay dadka xajiya maya qof walbay sunno u tahay walow likayri xaajin wa muctamirin qofka xaajiga ah iyo qofka cumraysanaya kayrkiisba allaha ka dhige yacni xataa dadka kaleeto nabi moxamed inay ziyaartaan sunnay u tahay weeyaan qof walbay sunno u tahay laakiin qofku markuu xaj iyo la yimaado cumro way ka sii daran tahay sunnadaas aad baa looga sii rabaa asagana si uu u helo siyaartii nabigana u helo xajkiisana uu u helo weeyaan maxaa u daliila liaxaadiisa axaadiis baa u daliila waa ismaalayinsarif siiqatu muntaha aljamuuc axaadiistaasoo waradad soo aroortay fii fadlihaa siyaarta fadligeeda waxaa u daliila axaadiis fadliga ay leedahay siyaarta ku soo arooray wallaahu aclamu ayuu yidhi waxaan rabnaa marka in aan laba macnaha arrimood aan sharaxaad ugu laabanno siyaarta nabiga sala allahu calayhi wasalam fadaa'isha ay leedahay iyo aadaabta nabi moxamed loo siyaarto iyo siyaarooyinka kaleetaba iyo xadiidka dhahaya laa tushaddu arixaalu ilaa ilaa halaathati masaajida saddex masjid meelaan ahayn looma raran karo xadiiskaa macnihiisa dad baa si khaldan u fahmay oo waxay u fahmeen in looga jeeday u maleeyeen ziyaarta nabiga lama aadi karo markaasay dheheen nabi moxamed in la ziyaarto oo siyaaro loogu safraa waa dembiyay dheheen ilay dadka ad arkaysoo khala khaladka ummadda u sheegaya waa xadiistii nabi moxamed bay si khaldan loogu tarjumay ilaahaya naga ilaaliye si khaldan bay u fahmeen diintii baa lagu dabagediye weeyaan kuwa maanta dhiigga ummadda ilaahay uga mahadnaqaya aayad qur-aan bay akrinayaan aayadda qur-aan inuu ku saxan yahay isku mooda asagu inuu ku saxan yahay inuu ku dilo inay sax tooba u haystaaba bal adigu meel gey qur-aan buuna akrinayaa da nabigeenna hore u sheegay calayhi salaatu wasalaam inay imaan doonaan dad weliba da'yar oo caqli xun oo maankoodu xun yahay oo qur'aanka akrinaya oo xadiidka nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam ku dhawaaqaya laakiin qur'aankay akrinayaanu halkaa kalxamaha ama hunguriga ma dhaafsana ou leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam marka ziyaarta laba ma diidi karo oo ziyaar in loo safraahi waa shay sugan ama nebi moxamed ziyaartiisa u bax ama ambiyada kale ilaahay ama waxa weeye ahlullaahida ama waalidkaagii yacni ziyaartu waa shay sunno ah oo sugnaatay ficlan wa qowlan wa taqriiran bay nabi moxamed uga sugnaatay calayhi salaatu wasalaam nabigu ficil ahaanna waa u sameeyey qowl ahaanna waa ugu dhawaaqay nabi moxamed oo joogana waa la ziyaartay weeyaan sala allahu calayhi wasalam haddaba markaa ziyaarta qabriga nabi moxamed waanu ogaa doonaa waxaan rabnaa marka intaanan taa u gudbin inaan si guud kitaabkii xajka aan wax yar isxusuusino oo aanu soo qaadannay iyo cumradii sideeda waxay dhaheen culummadu qofku markuu doonayo in uu rabo inuu xajiyo weligaa ha la xajin bidcada ha la xajin caamada yay koodhan dee macnaha nin sheeqa baan idinku daraynaa waa mid meel walba oo khayra ka haatinaya ku odhanaya nebi moxamed inaad siyaaro ugu safartaa waa dembi adigana xaj baad u raacaysaa nabiga in siyaaro loogu safrouna dembi u aaminsan yahay calayhi salaatu wasalaam ruux marka horeba diinta ku daba marinaya adugu sideed ku keentay inaad raacdo ood ka dhigato waxa weeye midka xajkaaga dhan iyo diintaadana kugu hogaaminaya waxyaabaha ay aaminsan yihiin waxaa ka mid ah qofka nabi moxamed siyaartiisa u socda xataa salaada ma gaabin karay ku odhanayaan kutubtooday ku qoranta salaada ma gaabin karo haddii la yidhaahdo maxaa dhacana waxay ku leeyihin waa dembi hadde dembiyuu ku jiraa qofkaas maadaama uu dembi ku jiro looma ogola salaadda inuu gaabiyo oo musaafirnimo ruksada ilaahay u qaato dad sidaa aaminsan baan dhahnaa xajka noo hogaamiya annagoo heli karna ummad wanaagsan oo cilmi leh oo xajka aan u raacno oon tikidhada la goosanno iyo mashaayikh inta tikidhada loo jaro la yidhaahdo adinkuna raaco xajka iyo noo sheega wax walba oo saxan noo sheega masaa-isha saxda ah oo xajka nalaka rabo noo sheega waxa naga fasaadin kara yacnii annaga nafteenna waxa weeye dayacaad badan baan samaynay dayacaad badan ayaan samaynay weeyaan waxaa habboon bay dhaheen culummadu qofku markuu doonayo sidiisaba inuu xajiyo waa inuu barto intuusan bixin acmaashii xajka waa in loo akriyo kitaabualxaji waalcumra maxaa yeelay kitaabkan hadda aanu soo dhammaynay oo dersigaan noo soo dhammaaday oon soo qaadanay xaj iyo cumrada waa shay aad noo anfacayo weeyaan waa shay aada noo anfacaya shay aada noo anfacayo weeyaan waxay kaloo culimmadu leeyihiin waa inuu barto waxyaabaha xajkiisa fasaadin kara waa inuu barto xajka arkaantiisa waa inuu barto xajka shuruuddiisa waa inuu barto masaa-ishaasoo dhan kulligood aan soo qaadannay yacnii xajka wakhtiga la xidhan karo saddexda kayfiye oo loola yimaado oo qiraanka iyo ifraadka iyo tamatuca waa inuu kulli kala yaqaano haddii ay suuragal tahayna ousan cilmigaa lahayn ilaa in badanoo cilmigaa lahayn baa badan sanad walba in la xajiyana waa la rabaa bishaan hadday dhammaatana xajkiibaa bilaabanaya waxay leeyihiin culummadu hadduusan intaa awoodin saxiba caaliman yuusaqu bicil- bidiinihi wa macrifatihi wuxuu la saaxiibayaa ruux caalim ah sida sheekheena sheekh cabdulqaadir xaashi oo kaleeto oo ummad badan intaa dalalkaas oo dhan ka xajisiiya sida maraykanka iyo kulli ay raacaan waa arrin farxad leh maxaa yeelay caalimiin waaweyn bay raacayaan oo diinta ku hogaaminaya oo geynaya meel walba oo habboon laakiin haddaad marka hore balaayo raacdo balaayo unbay ku horseedayaan weeyaan caalim ahludiinah oo lagu kalsoon yahay diintiisa iyo macrifadiisa ayuu raacayaa weeyaan caalimkaas buu raacayaa caalimka naftiisa iska raac maaha waa in ay mashaa'ikhdo dhan ay dhahaan caalimkaa ha la raaco caalim laguu sheegay unbaad raacaysaa weeyaan caalim ku sugan madaahibta islaamka waddadoodii kugu socodsiinayaad raacaysaa waxaa cajiibah dad badan oo reer adduunyaha inay maqleen waa la xajiyaa oo sida dalxiiska xajka ay iska aadaan ayagoon xaj wax loo si loo xajiya aqoon ayagoon xajka arkaantiisa aqoon ayagoon dad ahludiina raacin ayagoo bidca hoggaaminayso dadkaas waxaan leenahay hadda ilaahay u tooba keena oo mashaa'ikhda waan wanaagsan la xajiya oo diinta u soo laabta si ay waddada saxdaa kuwa mara oo fiican ilaahay idinkaga dhigo imaamka la yidhaha imaamu alghazaali iyo mashaa'ikh badana waxay dhaheen waxaa lagu ijmaacay laa yajuusu liaxadin aliqdaamu calaa ficlin xataa yaclama xukma allaahi fiihi qof uma bannaana shay inuu sameeyo ilaa maa uu ka ogaado shaygaa xugumka ilaahay uu ka sameeyey siduu yahay cumar ibnu cabdulcasiis imaamkii uu yidhi imaamkii taabiciga ahaa oo imaamu shaafici ou yidhi waa khaamisu khulafaa'i raashidiin wuxuu yidhi man camila calaa kayri cilmin buu yidhi man camila qofkii camal fala calaa kayri cilmin cilmi la'aan kaana maa yufsiduhu aktharu mima yuslixu wuxuu halleeyaa ka badan wuxuu wanaajiyo yacnii qofku muxuuba wanaaji karaaba hadduu cilmi la'aan wax sameeyo waxaan habboon intaadan xajka aadin waxaad u socota fiiri kacbadii ilaahay oo qiyaamada kuu marakacaysa xajaru aswadka qiyaamadu kuu marakacaya meesha aad marayso waa beytka ilaahay waxaad u socotaa meeshii nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo salaada ku tukan jiray calayhi salaatu wasalaam waxaad tegi rabtaa rawdadii nabiga oo ah meesha u dhaxayda qabriga nabiga iyo mimbarkiisa meesha u dhaxaydaba hadda ah waa macnaha madiino masjidkii nabigaad u socotaa marka intaadan bixin ka hor waxaa habboon wax alla wixii dembi la galo in laga tooba keeno macaasida oo dhan qofku waa inuu ka soo laabto ayadoo dunuub ay kaa buuxdo aad rabtaa xaj inaad iska aado oo xajkaagu muxuu noqon doonaa wax alla wixii dulmiyahood geysatay waa inaad iskaga baxdo qof xoola islaameed wata oo dadka xoolihiisii dhacay ama guryo islaameed oo xooga ku jira baa raba inuu yidhaha wa iska xajinayaa maal xaaraama qofkii ku xajiya labayka markuu yidhaahdo laa labayka wa sacdayka unbaa u xigta weeyaan indhaha looga dhifanaya wax liibaan iyo talbiyaha ku sugnaada ma jiraan wejigaa looga soo celinaya wuxuu uu sameeyey maxaa yeele nabigeennu sala allahu calayhi wasalam xajka uu ammaanay oo rasuulku uu leeyahay qofka xajiya ee xaj wanaagsan xajiya weeyaan xaj mabruura ee lagu wanaag sameeyey amaalkarin amaalmarin kale ma leh ila aljanna uu yidhi nabigeenna suuban calayhi salaatu wasalaam ilaa janno maahane xajka marka jannada lagu helayo waa midkaa waddada fiican loogu talagalo loo maray waxa kale oo habboon ikhlaas iyo ilaahay dartii inay noqdaan camalkiisu oo mar walba hadda camal walboo la samaynayana sidaas weeye waa inuu waxaasoo dhan ka saaro ru'ya iyo sumca iyo kuwa oo dhan u ka saaro weeyaan qaybahaasoo dhan in horta marka koowaad lagu dadaalo arkaanta xajka oo aan soo barannay oo aan ka soo sheekaynana sidii looga sheekeeyey loola yimaado ilaa xajku arkaan buu lahaa arkaanuulxaji baa la yidhaahdaa xajka marka la niyeysto oo masalanba qolo walba nabigeenna suuban calayhi salaatu wasalaam meel buu u calaameeyey xajka ay ka xirtaan markii xajka aad niyeysato oo aad niyada la timaado masalan xajka haddii aad cumrada iyo isku darayso nawaytu alxaja waalcumrata wa axramtuhumaa labayka allaahuma labayka labayka laa shariika laka labayka ina alxamda waalnicmata waalmulka laa shariika lak la imaa talbiyadii nebi moxamed laga soo gaaray markii aad xajka niyeysato talbiyada iyo talafudkuba waa sunno talafudku waxa weeye dhawaqa lagu dhawaaqo xidhashada xajka oo nabigeennu xataa ku dhawaaqin jiray calayhi salaatu wasalaam sunnooyin badan baa jira iyo arrimo badan ilaali arkaanta xajka oo dhan rugni walba oo ka mid ah hadduu yahay wuquufka carafo hadduu yahay dawaafka la sameeyo hadduu yahay sacyiga aanu soo marnay shuruuddiisa dersigeenni shala ugu dambeeyey ee ahay labada buurood oo asafa walmarwa inta u dhaxayda orodka toddobada mar la ordo hadduu yahay xiirashada ama timahoo la gaabsado waxaa nimanka u khayr badan inay timaha iska xiiraan maxaa yeelay nabigeenna u duceeyey calayhi salaatu wasalaam allaahuma arxami almuxalliqiin ilaahow u naxariiso kuwa timaha iska xiira ayuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam gabdhahana waxa u khayr badan ama dumarka inay timaha gaabiyaanoo sidaa inta timaheedoo dhan iskugu qabato qadru anmulah farxubneed xibintaa farta intaa ugu horraydoo kale cad la-eg ay maqas xuf uga siido intaaba iyada u fiican baa la yidhi ee inay isi soo xiirto xaaraam kama aha laakiin yacni quruxdeedii iyo wanaaggeedii si aan wax ugu dhinminin sidaasaa u khayr badan bay diintu odhanaysaa arkaanta marka xajka ilaali waajibaadka uu leeyahay oo aanu soo marnay oy ka mid tahay meel miiqaada inaad ka sii xidhato miiqaad miiqaadka macnihiisu waxa weeye xajku wuxuu leeyahay iyo cumradu miiqaatun makaaniyun iyo miiqaatun zamaaniyun baa la yidhaahdaa zamanka la xidhan karo cumrada waa sanadkao dhan bil walboo ka mid a laakiin xajka mar walba lama xajin karo hadda ramadaan baan ku jirnaa oo maanta waa bil ramadaan ma odhan kartid waan xajinayaa ma odhan kartid xaj lama xidhan karo hadda lama gaarin wakhtigiisii laakiin waad cumraysan kartaa waa kuwa lagu ogolyahay inaad cumraysato xajku wuxuu bilaabanayaa bisha la yidhaah shawaal ama soonfurka loo yaqaano wakhtigaasba qofkii doonaahi xaj waa sii xidhan karaa marka miiqaad zamaaniya baa la yidhaahdaa zamanka la xirto makaaniguna waxa weeye nabi moxamed baa u astaa u calaameeyey oo meel qolo walba iyo waddan walba oo laga yimaado nabigeennu calayhi salaatu wasalaam qolo walba wuxuu noo sheegay xajka meeshay ka xidhanayaan hadda ka hor baana in badan ka soo hadalnay axaadiista nabigaan uga soo hadalnay kitaabkii noo soo dhammaaday safiinahan uga soo hadalnay kuwa nagu imaan doonana waad ku baran doontiin qofkii doonaya dersiga inuu ku tixnaado insha allah marka miiqaadkii nebi moxamed ou tilmaamay haddii qofku madiine uu ka yimaado reer madiina meel baa la yidhi ka xirta hadduu ka yimaado ciraaq iyo waddankaa meel baa la yidhaha ka xirteen haddii uu ka yimaado waddamo kalena meel qolo walba meel baa loo calaameeyo oo loo macnaha waxa weeye loo loo loo loo loo macnaha xariiqo weeyaan inay ka soo bilaabaan xarmashada marka miiqaadka laga xirtaahi waa waajib niyada nafteeduna waa rugni arkaantaa iyo waajibaadkaa waa inaad ilaaliso waxa kaleeto oo iyadana muhiima oo weliba aad inaan u barno nala ka doonayaa shayga la yidhaahdo mamnuucaadka ama maxduuraadka waxyaabaha qofka muxrimka ah laga xarimay oo aanu shala ka soo hadalnay sida diibka oo kale oo aan loo oggolayn qofka muxrimka ah inta xajka uu xarman yahay diib inuu istaabsiiyo looma oggola weeyaan looma oggola weeye waxa la yidhaha diibka inuu u dhowaado looma oggola dharkii qofka laga xarimay gabadhoo kale lama oggola wejigeeda inay daboosho lama oggola gacmaheeda inay ay waxyaabaha gacmaha lagu xirto gacmaha labadaa caf intaa ah calaacasha ku jiro oo labadaa caf inay macnaha qariso lama oggola ninka madaxiisoo dhan inuu daboolo lama oggola mara tolan ninku inuu xirto looma oggola kaba dahaaran inuu kaba iyo nuucaasaas u qaato dahaaran lama oggola surwaalkii iyo waxaa inuu qaato lama oggola waa soo marnay shayga makhiidka ah iyo dharkaa waa tii la diiday waxyaabihii nuucaa oo la xarimay oo intaad muxrim tahay xaraamta kaa aheed waa inaad macnaha waxa weeye iska ilaaliso taasna iyadana waajibaadka uu iska leeyahay xajka ayaa la yidhaahdaa miiqaadka waddan walba ood ka baxdo masalan ba qofku hadduu ka yimaado yeman iyo ama soomaaliya dad ka tago kaleeto iyo yolamla markay halkaa marayaan bay xirtaan hadduu ka yimaado ciraaq iyo khuraasaan iyo waddamadaa hadduu ka yimaado masalanba oo waddamadaa ka yimaado waddamadaasoo kaleeto ee ciraaq iyo iiraan iyo afghanistan iyo hindiya iyo bakistan iyo waddamada hadduu ka yimaado meesha la yidhaahdo daatu cirqi halkaa oo sayidana cumar u calaameeyeba halkaasuu ka xidhanaya hadduu ka yimaado waddamadaa shaam oo kaleeto iyo turkiya iyo waddamadaas masar iyo morocco oo kaleeto iyo hadduu ka yimaado waalmaqrib alcarabi iyo waman fii jihati iyo inta ku jihaaba meel la yidhaha aljuxfa ayuu ka xidhanayaa weeyaan marka qolo walba meel baa macnaha loo calaameeyey meeqaadkii marka la sheegay oo qolo walba loogu talagalay waa inaadan soo dhaafin maxaa yeelay nabigeennu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam cabdillaahi bni cabbaas ayaa nabi moxamed ka wariyey xadiis bukhaari iyo muslimba ay warinayaan ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama waqata liahli almadiinati dalxulayfa wa liahli shaam aljucfa wa liahli najdi qarnu lmanaazil wa liahli yaman yo lamlam wa qaala hunna lahunna sala allahu calayhi wasalam waliman ataa calayhina min kayri ahlihina miman araada alxaja waalcumra ou yidhi nabigeennu yacnii qolo walba marka meeshii loogu talagalay waa inay ka soo xirtaan waxyaabaha aanu isku barba isku baraarujinayno kuwaasoo dhan baa ka mid ah xajka waxaa loola yimaadaa saddex kayfiyo qofku wuxuu la imaan karaa ifraad ama tamatuc ama qiraan qiraanka waxaa la yidhaahdaa hal mar meesha xajka laga xidhanayo markaad marayso dadku hadda hadda diyaarado iyo iyagoo saaran baa laga yaabaa meesha inay kor maraan intaan la soo gaarin baa la sii xirtaa maxaa yeelay waxaa laga yaabaa sekino in meeshii aad ku dhaafto ood istiraahdo meeshii baa la maraya oodna dhaaftana ka horba iska sii niyeysa weeyaan si miiqaadka aadan uga gudbin waxaa la yidhi qofka qiraan buu kula imaan karaa qiraanka macnihiisu waxa weeye hal mar inaad xaj iyo cumro wada niyeysato ood xiriirisa weeyaan dan baana ka waajibi doona hadii shuruuddii macnaha waxa weye aan soo sheegnay aad macnaha aadan dhamaystirin qaybta labaadna waxaa la yidhaahdaa ifraad baa la yidhaahdaa weeyaan ifraad ayaa la yidhaahdaa ifraadku waxa weeye masalanba cumrada ayaad la imaanaysaa cumrada ayuu la imaanayaa weeyaan wahuwa afdalu min taqadumi alcumrati calayhi wuxuu la imaanayaa waxa weeye wuxuu la imaanayaa mar wuxuu la imaanayaa shayga la yidhaahdo cumradiibuu la imaanayaa markuu ka xalaaloobo ayuu la imaanayaa waxa weeye xajkii acmaashiisii inta niyeysto taana waa ifraad kaliyeelid waa xajkii oo gooni laga dhigo weeyaan ama cumradii baad hadda sii samayday intaan xajba la gaarin xajkii markii la gaarana waxaad samaynaysaa xajkii waad kali yeesho soo ma aha ifraad baa la yidhaah isagaa ugu fadli badan cinda imaamina ashaaficiy qaybta saddexaad tamatuc baa la yidhaahdaa tamatuc oo qofku marka hore cumrada uu hormariyo tamatuc baa la yidhaha weeyaan laba camaluu la imaanayaa qofka mutamatica weeye laba camal buu ilaa la imaanayaa marka tamatuca waa inuu macnaha cumradii marka hore uu sameeyo markaasna oo acmaashii cumrada markuu dhammaysto acmaashii cumrada markuu dhammaysto waaya in uu markaa la yimaado weeyaan shayga la yidhaahdo xajkii uu la yimaado weeye marka labadaa kayfiyo waxaan rabaa ee macnaha eesaddexdaa kayfiyo ayaa acmaashiisa lagula yimaad baa la yidhaahdaa saddexdaa kayfiyo kula imaanaya waa saddex kayfiyo qiraan iyo ifraad iyo tamatuc weeyaan ifraadka suuradiisu marka hore xajkiibuu xirtay marka uu acmaashiisa dhammaysto kabacdi ayuu inta u baxo meelaha laga soo xirto cumrada oo xilliga meesha ugu dhow ta tago ayuu soo xiranayaa wey cumro taas waa ifraad weeyaan ifraad baa la yidhaahdaa tamatucna maxaan dhahnay tamatuc waxa weeye bilihii xajkaa la joogaa cumradiibuu hormariyey cumradii markuu dhammeeyo ayuu la imaanayaa waxa weeye xajkii maka ka niyeysanaya tamatuc baa taana la yidhaahdaa tamatuca iyo qiraanka dam baa ka waajiba laakiin ifraadka dam kama waajibayo weeyaan labadaas oon buu ka waajibaa baa la yidhi iyaga naftooda shuruud loo xiraa waaya qaybahaasoo dhan baa marka xajka acmaashiisa ku jira inaan ilaalino oo aanu ku dadaalno ayaa la doonayaa weeyaan oon acmaasha xajka aan ilaalino acmaasha dawaafka sidaasoo kaleeto iyadana lagu dadaalo waxaan gelaynaa fasalkeennii ugu dambeeyey kitaabka maadaaba xajka acmaashiisii noo soo dhammaatay oo arkaantiisii aanu soo barannay oo qaybtii ugu dambe dawaafkii iyo kulli laga soo hadlay dawaafkii iyo kulli maadaaba laga soo sheekeeyo weeyaan wa an yuwaaliya dawaafahu dawaafka naftiisa in macnaha waxa weeye la xariiriyo qofku inuu dukado markuu dawaafka dhameeya laba ragco sunaa kalfa maqaami ibraahim waa soo marnay sacyigii oo kale waa soo qaadanay muhima yusanu waxaa la sunneeyaa muta'akidan xaal uu yahay manduubkaasi mid adag ziyaaratu qabri sayidinaa sayidkeena qabrigiisa oo la siyaarto siyaaratu qabri sayidinaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam walow likayri xaajin wa muctamirin qof xitaa aan xaaji ahayn ama aan cumraysanaynba allaha ka dhigee waa loo sunneeyaabaa lagu yidhi oo siyaartu gooni kuma aha qofka muctamirka ah oo cumraysanaya ama qofka kaleeto oo waxa weeye ee qofka muctamirkaa cumraysanaya ama qofka xaajigaa keliya shardi kuma aha ee waa loo sunneeyaa weeyaan dadkii kale xitaa ayagana aad baaba looga sii rabaa maadaaba ay tageen hadde waxa weeye ay tageen xajkii ay tageen le axaadiisa baana u daliila baa la yidhaahdaa axaadiistaasoo waradad fii fadlihaa buu yidhi sheekhu axaadiis ku soo aroortay fadligeeda fadliga ay ziyaartu leedahay axaadiis ku soo aroortay maxaa yeele fadli dheeraad ah ayay leedahay weeyaan axaadiista fadligeeda ku soo aroortay waxaa ka mida baa la yidhi waa horta axaadiis fara badan axaadiista siyaarta nabi maxamed ku soo aroortay calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a axaadiista loo deliishado ee nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man zaara qabrii qabrigayga qofkii soo siyaarta wajabad lahu shafaacatii aniga shafaacadayda baa u waajibta buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam shafaacada nabi moxamed ayaa u waajibaysa ilahay shafaacada nabiga hana siiyo xadiis oo warinayo weeye daaru qudni imaamu lbazaar dabaraani iyo imaamu lhaythami fii majmaci zawaa'id kulli aimo badan baa xadiiska warinaya waxaa kale oo ka mid ah axaadiista loo deliishado nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man zaaranii bilmadiinati muctasiban kuntu lahu shahiidan wa shafiican yowma alqiyaama wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofkii magaalada madiino igu soo siyaarta asagoo arrintaa ka aji raadsanaya anugu waxaan u noqon doonaa markhaati inuu yahay mu'min wanaagsan oo i rumeeyey wa shafiican yowma alqiyaamati ilaahay nabiga siyaartiisaa noo qadaro calayhi salaatu wasalaam xabiibka oo la siyaarto waa liibaan min acdami min aqrabi alqurabaat waxyaabaha ilaahay loogu dhowaado midka ugu dhowaansho badan oo ugu fiican ay ka mid tahay nabi moxamed oo la siyaarta calayhi salaatu wasalaam haddee qofkii aan shafaacadiisa rabin ama ilaahay qalbiga uu ka madoobeeyey nabi moxamed buu ag mari doonaa calayhi salaatu wasalaam laakiin rasuulku sidaasuu u yahay siyaartiisu mid aada u cajiib badan waxaa kale oo soo arooray nabiga siyaartiisu horta waxaa la yidhi waxay la mid tahay nabi moxamed qofka siyaarta ka siyaaratihi fii xayaatihi nolosha qofka nabi moxamed ku soo siyaartay ayuuba la mid yaha bay culimmadu gaarsiiyeen waa ku shabaheen oo hadda qofkii adduunka markuu joogay nabiga la kulmay iyo qofka maanta nabi moxamed soo siyaarta lama dhihi karo waa isku darajo maxaa yeelay kaana saxaabi buu ahaa adiguna saxaabi noqon maysid laakiin tashbiiha kaafkan ku jira waxaa la yidhahdaa weju shabah baa ka dhexeeya ilaa adiguna nabi moxamed baad soo siyaaratay ood jeceshay calayhi salaatu wasalaam kii nolosha kula kulmay asxaabtiina nabi moxamed bay jeclaayeen marka asxaabtii nabiga qof shabahabaad noqonaysaa darajadaa weyn baa la gaara wuxuu kaloo nabigeenu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo la wariyey rasuulkeennu inuu yidhi man xaja fazaara qabrii bacda wafaati qofkii xajiya siyaartana waxaa fiican weliba marka la xajiyo in nabi moxamed lagu soo khatimo weeyaan saasaa sii cajiib badan baa la yidhi haddee dadkay rabaan inaysan ku khayrka dhan bay daba marinayaan qaarkood inta la ordaan bay meelaha u istaagaan qaarna waardiyana qabrigu ag taagan yahaa la yidhi qaarna adigay kuula taagan yihiin meelaha baabuurkii iyo wixii meelihii ay kuusoo ay kaa soo wadeen markaaba waxay kuu diidayaan wax yar inaad nabiga la joogto calayhi salaatu wasalaam ood meelaha khayrka badan oo waxa weeye ilaa soddon makaan ama soddon meelood wax ka badan oo khayr badan oo amaakinu madiina la yidhaha baa jira weeyaan amaakintii madiina baa la yidhahdaa ziyaarta waan kasii hadli doonaa insha allahu dersigeennii konton iyo sideedaad intaas ayaanu kusii koobaynaa aan kusoo koobaynaa dersigeenna noogu xigaana isla ziyaarta qaybta nooga hartaan uga hadli doonaa iyo khaatimada kitaabka insha allah hada wabilahi tawfiiq ilaahay ziyaarta nabiga hanoo qadaro hanana siiyo calayhi salaatu wasalaam xabiibka inaanu siyaaranno shafaacadiisana ilaahay hana siiyo qiyaamadana ilaahay hanaga dhigo kuwa lagu soo kulmiyo fii taxti zumratihi wa taxta liwaa'ihi sala allahu calayhi wasalam hada wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu